Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Jubbaland oo uu helinayo Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adda FAO ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka daahfureen mashruuca RLRB. Mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradaha Beeraha Soomaaliya iyo tan Jubbaland iyo Wasaaradaha Bahwadaagta Kula ah. Socodsiinta iyo dardargelinta mashruucan oo ay ka mid tahay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada oo kaalinta ugu ballaaran ka qaadanaysa inta uu dhaqaaqayo mashruucan lagu horumarinayo guud ahaan deegaanada maamulka Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Geyle Maxamed Aadan oo ka hadlaya ahmiyadda uu leeyahay hirgelinta mashruucan ayaa yidhi sidan.
waxay rabaan dadkanagu waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan dadkanaga yaambo iyo abuur ma rabaan Eh, dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ebed inaan ka faa'iidaysan doonno shacabka looga faa'iidayn doono Een, oo aan rabo inaan hormarsado oon kandar directorka ugu baaqo dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada kanaalada di- dib loo sameeyo Ee, maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed oo mashruuca daahfure ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay diiradda saari doonto hirgelinta iyo dhaqaajinta mashruuca ee mashruucan een, daraato waxaan joognay iyo tii ka horreysay baydhabo mashruucana laga daafuray maantana waa kismaayo daafurka mashruucan la yidhaahdo ah, rural livelihood resilient program Ah, ifad baa wadda waa ifad iyada idiin sharxi doonta international fund for agricultural development baa la dhahaa mashruucu wuxuu yahay cross cutting wasaaradaha eh, sida xanaanada iyo beeraha adduunka inta badan waa isku mid ah, livestock and animal husbandry iyo crop laakiin innaga maadaama uu khayraadkeenu badan yahay uu kala duwan yahay